faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeen qodobada aad dhegaysan doontaana waxaa ugu dooron madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka tacsiyey geerida ku timi allah u naxariistay amaasor kiimiko oo ku geeriyooday waddanka kenya duqaymo dhanka cirka ah loola beegsiya salaga dayacsha ay ku leedahay qaybo ka mida gobolka bari ee puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya oo xukun xabsi ciidan ah ku riday nin dhac ka geysan jireen degmada kaaran ee gobolka banaadir magaalada muqdisho ururka al-shabaab oo gaari shidaal u sida degmada walaweyn ee gobolka shabeelle hoose oo ka afduubtay deegaanka waraaboole ee isla gobolka shabeelle hoose xubno ka tirsan ciidamada naafada qaranka oo ka cabanaya mushaahar la-aan iyo in dowladda federaalk soomaaliya ay masuq maasuqid xuquuqdii dhallinyaro ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo bilaabay afurinta dadka danyarta ah ee ku nool gaalkacyo madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo ka hadlay xaalad degdega ahayd uu ku soo rogay deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka sanaag baaqna u diray bulshada deegaanadaasi intaas aad dhegaysateen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka ron warka habeen ee raadiyo xadaado goorodiya garooba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waxaanoo isniina talada soo galayso taradana ku astaysantahay lixda bisha shanaad ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka iminkii haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyay geerida allah naxariista ambasador kiimiko oo maanta ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya shaafiic shariif maxamuud madaxweynaha qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid allaha u naxariistay ambasador maxamed warsame cali kiimiko madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid ambasador maxamed cali warsame kiimiko kaasi oo ku geeriyooday magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kadib muddo uu halkaasi ku xanuunsanayey madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku soo bilaabay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aniga uu ku hadlaya magacayga iyo kan qaranka waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ehelada iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee ambasador maxamed warsame cali ambasador maxamed warsame cali waxa uu ahaa shakhsi aqoon karti hufnaan iyo daacadnimo ku suntanaa waxa uu qayb wakhtigiisa ka mid a ku qaatay oo adeegista shacbiga soomaaliyeed isagaoo danjiro ka noqday dalal badan sidoo kale marxuumku waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii maamulka galmudug waxaan alle ka baryayaa inuu u naxariisto oo hoygiisa ka yeelo janatulfardowsa ehelkii iyo qoyskii uu ka baxayna samir iyo iimaan uu alle ka siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa lagu soo gebangabeeyey qoraalka tacsida ah ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu u diray ambasador axmed maxamed cali warsame kiimiko iyo ehelada uu ka geeriyooday ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa faashiriyey qarxyo loo soo waday magaalada caasimadda muqdisho maanur axmed ayaa faahfaahinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa fashiliyay qarax gaarihoomeye lagu soo raray xilli uu maraya deegaanka xaawo cabdiye duleedka magaalada muqdisho kaasoo saraakiisha ay sheegeen in la doonayo in la soo geliyo magaalada muqdisho gaarigaasi ayaa la sheegay inuu ku qarxa hareeraha laamiga mana jiraan cid waxyeela ka soo gaartay sida uu sheegay taliyaha ciidanka qaybta toban iyo labaad ee afriil ee ciidanka xoogga dalka jenaraal awane axmed maxamed taliyaha hogaanka howlgallada ciidamada booliska axmed daadayo baadhaga caleen ayaa ciidanka xoogga dalka kaga mahad celiya howlgallada ay kaga hortageen gaarigaasi ku qarxay deegaanka xaawo cabdi sidoo kalena waxa uu ku bagaadiyey inay ka fog jignaadaan weerarada al-shabaab ay ka geystaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan abaaraha markay ahayd koob iyo tobanka saacii barka gaari hoomey ah oo qarax xambaarsan ashyaaq qarax oo aad u fara badan ayuu waday asigoo u socday magaalada xamar ee muqdisho doonaya inuu ku dhibaateeyo een, xilliga ummadda een, ay cibaadaysan xilliga soonka oo meesha farxad iyo mataqaana ummadda inay soonto oo ilaahay ay barisa laga rabin ayuu dhibaato u xambaarsanaa ayadoo ay ku soo rareen qoladii nabadiidka een, waxaa lagu qabtay ilaahay mahadiisa markii aan helay ilawareeryo annagu aan mataqaanaa aan- aan- aanu ku kalsoonnahay wararkooda akhbaarahooda aan helnay inuu gaariga halkaa marayo ayaan een, ciidanka een, ciidan ka tirsan qaybta labaiyo tobanka abriil ururka soddon koowaad oo halka degankaladiisa ururka hadda uu garab taagan yahay ayay u sameeyeen dhabagal een, halkaasoo gaariga marka hore informationkiisa ay haayeen een, ilaahay mahadiisa oo u gacan galay gaarigaasi een, galabta koob iyo tobanka saac u gacan galay iyo barkii abaarihii Een, muddo hal saac ayay hayeen oo een, wa- ay soo wargeliyeen taraskooda si mataqaanaa ciddii een, hawshii een, mataqaanaa kalfuris miinada iyo waxaas mataqaanaa oo ku shaqaleed loogu yeero balse markay ogaadeen cadowga inuu gacanta galay gaarigaasi een, waxay sameeyeen een, mataqaanaa inay qarxiyaan ay mataqaanaa ayagu ay qarxiyaan ayay ayay sameeyeen dhinaca kale taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed bashiir cabdi ameerika oo la hadlayay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa kula dardaarmay in si xoogan looga shaqeeyo baraha koontaroolada laga soo galo iyo saldhigyada si loo sugaa ammaanka magaalada muqdisho duqeymo dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday saldhigyo daacish ay ku lahaayeen qeybo ka mid ah gobolka bari ee puntland mar kale shaafici shariif maxamuud duqeymo dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday saladhigyo daacish ay ku leeyihiin gobolka bari dhanka kale taliska gobolka bari ee puntland ayaa ka hadlay duqeymahaasi duqeymo dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday fariisimo ay daacish ku lahaayeen qeybo ka mid a puntland sida ay noo xaqiijiyeen taliska gobolka bari ee maamulka puntland goobta saldhigga duqeymaha lala beegsaday uu ku yaala ayaa waxay hoos tagtaa qandala sida uu raadiw cadaado u xaqiijiyey taliyaha qaybta gobolka bari ee puntland xuseen cali maxamuud waxa uuna tilmaamay in xubno ka tirsan daacish halkaasi lagu dilay waxa uu sheegay in xogta marka ay soo dhammaystiranto ay warbaahinta si toosa ula wadaagi doonaan hase ahaatee ilaa iyo shan iyo toban ruux ay gaarayaan xubnaha ka tirsan daacish ee lagu dilay buuraleyda duqaynta lala eegtay waxa uu tilmaamay in duqayntan ay ka dambeeyaan amaba ay fuliyeen taliska maraykanka ee afrika ee africom kuwaasi oo inta badan qaybo ka mid a gobolada dalka duqaymo ka fuliya lana eegta saldhigyada ay ku leeyihiin al-shabaab iyo daacish deegaanada ay ka maamulaan amaba kaga sugan yihiin soomaaliya nimankaas dee waa la duqeeyey buurahaas barigaa lagu duqeeyey waa niman hadda jid iyo jaadiid oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan midna aan garanayn Een, ummadda islaameed iyo ummadda soomaaliyeedna dhibaataday u geysanayeen waa laogay marka waa la duqeeyey waana la laayey kuwo badanna waa laga laayey Een, xogtii ugu dambeysana waa lasoo gudbinayaa oo goobtii iyo meeshii Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in la duqeeyey oo dadna laga laayey meeshaas Waan gar- Weliba niman madaxa la laayey waan garta taliye meesha duqeynta ay ka dhacday deegaanka magacii ay duqeyntu ka dhacday deegaantu waa waa- waa buuraha bariga ah weeye buuraha bariga ka weeye boosaaso oo muddo dheer u jirta marka Waan gartay.
daldala iyo bay u dhexaysaa adigu eh, timisho meel la yidhaahdo marka waa buuraha weeye
waan garta marka khasaaraha ka dhashay maxaa wax- warbixin oo hordhaca naga sii siin kartaa
adigu meesha in lagu laayay ugu yaraan waxaanu rajaynaynaa shan iyo toban inay ku dhinteen laakiin tiradii iyo shakhsiyaadkii weli waananu ku maqan yahay De waa og tahay oo waa waa waa niman badan baa duqeeyey oo saaxiibadaya oo nala markaas aan laba wada dagaalanno ee xogaha iyo dawladda adinka oo meesha laga duqeynayo iyo meesha lagu dhifanayo kabacdina waa waa markaasay duqeyaan iyagu waa la wadaagaan waa la wadaagaan xogaan laisdhaafsani la- laguma dhaqaaqo marka laga soo tago hadalka taliyaha qaybta puntland ee gobolka bari ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada maraykanka te- ee taliyaha uu sheegay in duqeymaha ay fuliyeen waxaan sidoo kale jirin cid ka madax bannaan oo si toosa u xaqiijisay khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay walow duqeynta ay tahay mid jirta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa xukun xabsi ciidan ah ku riday nin dhac ka geysan jiray degmada kaaraan ee gobolka banaadir magaalada muqdisho shaafiya shariif maxamuud dable axmed maxamed xuseen oo ka tirsan ciidamada amniga gaar ahaan booliiska ayaa siyaabo kala duwan dhac uga geystay dad rayid ah oo u galay wadada xiliyada kala duwan qaybo ka mid a degmada kaaraan ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda jamhuuriya maaji toddobadeedii sanadkan ayay ciidamada amniga ka soo qabteen xaafadda jamhuuriya xilligaasi oo uu gacmaha kula jiray dhac uu u geysanayay qaar ka mid a bulshada ku dhaqan xaafaddaasi toddoba qof oo dhibano u ah ayaa iska diiwaan geliyey galka cabashada ciidamada amniga ah ee degmada kaaraan kuwaasi oo ka cabanaya dhacuu u geystay dable booliis axmed maxamed xuseen lix boqol iyo afar agab taleefano oo kala duwan lacag u dhiganta ayuu qaatay iyo sidoo kale milyan iyo shan boqol oo shilin soomaali ah labiyo tobankii bishii saddexaad ayaa loo soo wareejiyey kiiskiisa xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida wixii xilligaasi ka dambeeyey garsoorka ciidamada ayaa u diray xabsiga dhexe si loo soo dhammaystiro caddaymaha kiiska ee adaysan ahaan saddexdii bishii tagtay ayay xafiiska xeer ilaalinta codsadeen in la horgeeyo maxkamadda lix cisho kadib ayayna maxkamadda ballamisay eedaysanaha maxkamadeyntiisa xafiiska xeer ilaalinta ayaa hor keenay maxkamadda ilaa iyo toddoba dhibane oo dhammaantood dacwad ka ahaa eedaysanaha oo siyaabo kala duwan uga qaatay taleefanadooda isaga oo ku labisan dariiska ciidamada amniga waxay sidoo kale hor keeneen maxkamadda qorigii uu dhac ugu geysanayay dadka shacibka muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa ku dooday in eedaysanaha uu caddaystay jidgooyo uu ku dhaco dadka iskaga kala gooshaha qaybaha kala duwan ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda jamhuuriya waxa uu sidoo kale ku dooday xafiiska xeer ilaalinta ciidamada in eedaysanahan uu beegsan jiray dadka xilliyada dambe shaqada taga sida kuwa gowraca xoolaha qareen u dooday eedaysane dable axmed maxamed xuseen ayaa fadhiga maxkamadda ka hor sheegay in loo naxariisto oo loo eego sifaha dembiga fududeeya maxkamadda ayaa kiiskani go'aamisay in aan fadhigan oo keliya lagu go'aamin karin waxaana la iskugu soo noqday laba fadhi oo la iskugu yimid lix iyo tobankii iyo sidoo kale saddex iyo labaatankii bishii ina dhaaftay ee abriil markaasi oo la dhegaystay kiiskiisa maanta ayay maxkamadda go'aan ka soo saartay eedaysane dable axmed maxamed xuseen oo ka tirsan ciidamada amniga waxa ayna maxkamadda ku xukuntay siddeed sano oo xabsi ciidana sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waxa uu sheegay in xukunka eedaysanahan racfaan uu ka furan yahay ururka al-shabaab ayaa garishaal u sida degmada waaloweyn ee gobolka shabeelle hoose ka afduubtay deegaanka waraaboole ee isla gobolka shabeelle hoose shaafici shariif maxamuud wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab gaari booyada oo dad shicib ah ay lahaayeen ay ka afduubteen deegaanka waraaboole oo u dhexeeya warmaxan iyo afgooyo oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose mid ka mid a dadka deegaanka warmaxan oo magaciisa ku soo koobay ciise sababo amni awgood oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu xaqiijiyey in gaarigan uu shidaal u waday degmada wallaweyn waxa uu sheegay in gaariga iyo darawalkii kaxaynayeyba al-shabaab ay isku wateen lana aadeen gobolka shabeellada dhexe aanan war loo haynin halka lagu hayo gaariga booyadda ah ee shidaalka u waday wallaweyn marar badan ayuu xuusay in al-shabaab ay deegaanka waraaboole ku gubeen gaadiida kuwa xamuulka sidoo kalena ay kuwo kale ka afduubteen shalay abaare kow iyo tobankii ay meesha la yidhaha waraabaale oo udhexaysa warmahan adgoy ay ka qabsadeen gaari shaar waan gartay yaa qabsaday gaariga al-shabaab haye gaariga muxuu ahaa xaguusu ku socda gaari shacab u ahay oo sidaal u wado meesha la yidhaha degmada walaweyn marka shalay qabsadeen ilaa haddana markii ugu dambeysa waa haystaan dhankaan la aadina shabeella dhaxageeda haye dadkii gaariga la socday amaba darawalkii waday oo kale isaga maxay yeeleen wallahi waxay yeeleen cid- cid ogmana laakiin waa ku wateen oo ku kaxayseen maya maya maya maya maya gaari shacab u ahay iyo lacag adiga iyo wargelisii maxasaasay ka qaataan baabuurtii ay ka rabanaan moodaa waxaasayna kusideen dadka hadda ka warhaysa male laakiin dhankan oo shabeellada xaggiisa ugu leexda gaari ugu leexsadeen ma markii ugu horreysay oo sidaan oo kale ay ka dhacda en- en shabeellada hoose mise marar badan ay sidaan oo kale dhacda war meesha waa meel balaayo ka dhacda meesha baabuurka ugu jira maqli jirteen waaba oo boonka iyo waraabaale iyo tasiire iyo kaaqan oo baababaabantu dhuxasha sido mar walba lugubji hadda dhuxasha ciidana marsiiyo maama mari karta maya maya maya maya wax hadda kahadla aniga maqal oo ka hadlayo kastaba ilaa iyo hadda lama oga halka ay al-shabaabba ku hayaan gaariga waxaana loo aaneynayaa afduubashada gaarigan inay tahay sababo la xiriira lacaga diiwaangelin ah oo ay ka qaadaan gaadiidka ku safra goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose xubno ka tirsan ciidamada naafada qaranka ayaa ka cabanaya mushaar la-aan iyo in dowladda federaalka soomaaliya ay musuqmaasuqday xuquuqdoodii shaafici shariif maxamuud iyadoo bilihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka ay ka cabanayeen mushaar la-aan qaarkoodna ay soo banleeyeen jiidda hore ee dagaalka sababo la xiriira inaysan helin xuquuqdii ay lahaayeen ayaa hadda waxaa soo baxaya cabashooyin kale oo ka imaanaya dhinaca ciidamada naafada ah ee ka tirsan xoogga dalka geelle warfaa cali oo ka mid ah ciidamada naafada ah waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan siinin mushaaraadka ay xuquuqda u lahaayeen islamarkaasina muddo dheer ay xuquuq la-aan yihiin waxa uu tilmaamay in aysan garanaynin halka lagu bixiyo mushaaraadkooda xubnaha baarlamaanka ee labada gole iyo dhammaan soomaalida ayuu ka codsaday inay u istaagaan sidii wax loogu qaban lahaa isagoona sheegay in dowladda aysan haynin waxa uu tilmaamay in ilmahooda laga soo saaray iskoolada sababo la xiriira in aysan awoodin inay bixiyaan lacagaha fiiga ah iskoolada ay ku dhigan lahaayeen mushaarka ay ku bixin lahaayeenna uu yahay midka dowladda federaalk ee soomaaliya ay u diidan tahay amaba ay isdabamarisay waa sida uu hadalka u dhigay waxay yidhaahdeen inag la wada xasan sheekh oori saddex nambar baan wadaa saddex nambar baan wadaa oo ciidankooda odka oori nambarka koowaad boqol doolara qaadanaya saddexdaa nambar haye nambarka koowaad waa curyaaninta kusoo dhaawacantay dagaalka etoobiya dhaxaaro nambarka labaad waa agoontoodii nambarka saddexaad waa howlgabka weyne oo sokor qaba ama jarayn haba ama dhiisar qaba weli warabulkacba soddon jir baa la ruqsiyey warabulkacba dhiisar iska dhaafo waa istasna lidaa waa naloo dan lahaa wax diisar qaban nooma jirin shan kun oo ciidamo ayuu xasan sheekh oo diray farmaajo markuu imaanayay waa u duceynay waxaan dhaana ma fiican baa yimid farmaajo asagana waa kanaa maantay wuxuu noqday sida xasan oo kale waaba ka hooseey shan biloodaan wax laana xasan lix bilood marmaruu noo goy jiray afar bilooduu noo goosan jiray xasan saasuu ahaa laakiin farmaajo hadda dabadii raaco haya ummadda soomaaliyeed oo islaamka ah culumadii jaraad loo yeeraayo oo kasoo qaybgala la yiri yacni shirweynihii ay dowladda qabanaysay labada gole ee baarlamaanka kan sare iyo kan hoose xildhibaanada sharafta leh dhammaan xukuumadda sharafta leh nabad sugidda kulli inta islaama meeshii lacagteena ee jirta waa in la sheega waana la kontaroolay annaga farana la ka qaaday weliba waa la ogaaday xaqiiqda waa saxiixaan ku nahay ina waxaan joognaa meesha fiyaamaanu joognaa marka ati baa laga yahay waxaan codsanaynaa ummadda soomaaliyeed inay yani dowladda naga qabato dowlad ma hayno mushaar ma hayno dalkan waa u dhimanay waa u dhaawacanay ilmahayna waa iskoolka waa laga soo eriyey waxaa laga soo eriyey guri ijaaran ku jirna waa nala ka eriyey duwi waa nala ka goosta banaana taagana calay tahay waxa muslima wax nala qaban kara diyaar baan u nahay siyaana noogu yimaadaan baahida nagu disha meeshaas
dhalinyaro ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa bilaabay afurinta dadka danyarta ah ee ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiqaadir washington dhallinyaradani ku midoobay uhoolinta dadka tabaalaysan ee aan awoodin waxa ay noloshooda ku maareeyaan islamarkaasi magacooda la yidhaahdo hiil bulsho hakana dhisan magaaladani gaalkacyo ayaa waxay magaalada ka bilaabeen barnaamij loogu magacdaray afuri walaalkaaga aan awoodin afurka kaasi oo lacag loogu ururinayo dadkaan haysan waxa ay ku afuraan guddoomiyaha dhallinyarada hiil bulsho cabdikaafi cabdiraxmaan axmed ayaa faahfaahiyey barnaamijkan ay ugu magacdareen afuri walaalkaaga aan awoodin afurka bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu cabdikaafi cabdiraxmaan axmed ku magac dheer dinjir waxaan ahay gudoomiyaha dhalinyarada samafalayaasha hiil bulsho waxaan maanta gaalkacyo ka bilownay barnaamij aan ugu magacdarnay afur walaalka aan awoodin afurka oo aan ku caawinayno dadka danyarta ee walaalaheen soomaaliyeed waxaan ka bilownay ganacsatada inaan ka aruurno qofwalba awoodiisa aan ka qaadno iyo midaan anaga dhexdeen iska aruurnaba inaan intaan isku darno kadib aan ku caawino dadka walaalaheen masaakiinta oo aan awoodin afurka sida dadka agoonta kuwa barakacayaasha iyo kuwa masaakiinta aan awoodin afurka waxaan ummadda soomaaliya dhammaantood ka codsanaynaa inay nagala soo qayb qaataan koonada shashada ku qoran sidoo kale hayaan maxamed jaamaac oo ah madaxa barotokoolka ee heel bulsho ayaa bulshada ka codsatay inay taageeraan barnaamijka afuri walaalkaaga aan awoodin afurka
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu ayaan maxamed jaamac waxaan ahay madaxa barotokoolka ururka samafalayaasha heel bulsho waxaan maanta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ka bilownay barnaamij aan ugu magac darnay afuri walaalka barnaamijkaana ku socon doona insha allah inta aan ku jirno bisha barakeysan ee fooda nagu soo haysay rabadaan ee waxaan shacabka soomaaliyeed dhammaantood halkan baa uga dirayaa inay barnaamijkan nagu garabsiiyaan si aan u afurino dhammaan inta aan awoodin ama inta aan ka gaarno inay afuraan haddaba shacabka magaalada gaalkacyo waxaa laga codsanayaa inay garab istaagaan dhallinyaradaasi u istaagay caawinta walaalahooda muslimiinta ah ee aan haysan waxay ku afuraan cabduqaadir yaasiin cabduqaadir washington madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa ka hadlay xaalad deg deg ahayd uu ku soo rogay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka sanaaq sidoo kalena wuxuu baaq u diray bulshada deegaanadaasi ku nool shaafici shariif maxamed xilli dhowaan amar uu soo saaray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ay ka horyimaadeen xubno ka tirsan golaha gurtida iyo wakiilada somalilan ayaa waxaa markiisii ugu horreysay uu ka hadlay go'aankaasi waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka uu ku ammaanayo sida ay ugu heegan yihiin mar walba in ay fuliyaan amarka ka soo baxa madaxda sare isagoona carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in amarka sida uu yahay ay fuliyaan waxa uu tilmaamay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi mar uu ka hadlayay dadka dhaliilaha u soo jeediyey xaaladda deg deg ah ee uu ku soo rogay degmooyinka ka tirsan gobolka sanaag in aysan dheg u dhigin dadka shacabka ah ee ku nool sanaag hadalka ka soo baxaya xubnahaasi ayuu yidhi meesha dheer ka soo hadlaya ee danaha gaarka a wata waxa uu tilmaamay in amniga uu yahay midka koowaad ee loo baahan yahay shacbiga inay helaan haddii amni la'aan ay timaadana waxa uu carabka ku dhuftay in xaaladda aysan ahaan doonin mid sii deganaata saddexda degmo ee imika dhibaatadu ka jirto oo dad badan si qaldan uga bixiyeen in nabadgelyada la sugo waxaan leeyahay waxa weeye markay dhibaata dhacdo waxaa waajib saaran yahay qaranka xukuumadda iyo shacbigaba in nabadgelyada gacmaho dhan laisku geeyo halkaa loo dirayna waxaa quray qabanaya waxa weeye inay ilaaliyaan nafta iyo hantida ummadda somalilan iyo amniga guud dalkana inay wax u taraan mooye waxaad ma wadaan ciidamadu waxay nabadgelyada soo iyagoo xorriyadda iyo xuquuqda qofkana ilaalinaya qofka dambiilaha ana gacanada ku dhigaya oo ka qabanaya ummadda inaanu fidmaynin sidaa darteed shacbiga waxaan ka codsanayaa dhammaantii iyo gaar ahaan degmooyinkaas inay si fiican ula howlgalaan ciidamada qaranka somalilan gobolada iyo degmooyinka hadalka degana waxaan leeyahay walaalayaal wax walba nabaddaa ka horreysa aynu nabadda wada guntano soomaalida waxay tahay nimaan kuu furi dooniyo kuu rari nin meel dheer ka soo hadla telefoon kaga soo hadla oo aan dantaada eegeyn ayaanu fidmada ina gelinin ee nabadda hala xajiyaan kala kalan leeyahay mar uu ka hadlayay dhinaca warbaahinta madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu sheegay in loo baahan yahay in warbaahinta si dhexdhexaad ay u tabiyaan xaalad kasta oo markaasi jirta isla markaasina dhaliilaha ay u qabaan somalilan amaba madaxda hogaaminaysa aysan u dhigin sida iyaku ay u arkaan balse hadalkooda uu noqdo mid miisaaman oo shacbiga ay ku qancin karaan waxaan kusoo gabagabeynayaa qolada wartabiyaasha miidiya adduunka oo dhan ninka gabya qofka gabya ee ilaahay awoodda u siiyey ka wax qora qofka aftahamaha ee ilaahay aad ku dhigiraya suu dadka u gudbiyo iyo arintaa shaqada u baratay ee warbaahinta waxaa ku waajiba dad warka siday u gudbinayaan inuu noqdo si if iyo aakhira waa u sab if iyo aakhirada ciribtaadu way xumaanaysaa haddaad warka u gudbiso si khaldan oo shar ah hal erey ayaad saa doonta u dhigi kartaa hal erey baad nabadna ku sogan kartaa dabna ku shidi kartaa marka waa waajib islaamiya waa mid qaran waa mid qofeed qofka warka tabinaya inuu war ifi aakhira u wanaagsan tabiyo wixii xunna uu ka digo wixii ifi aakhira usanba waa waajib iyo inuu ka digaa wase asluubi uga digaa dadka ah ee ka hadla tviyada ee fursadda u helay cilmigan technologiga inay dadka la hadlaan iyagana waxaa ku waajiba inay hadal waayar hadlaan haddii qofku wax dhaliilayo ama uu tala bixinayo waxaa wanaagsan inuu bixiyo oo tilmaana oo wanaag sheegaya u malayn maayo inaan wax faa'iida inaga soo gelayo ama faa'iida ka odhanaya iyo kaloo dirayaba in hadalka loo gudbiyo si ay ku jirto waxaan laydhaha taban ama dhibaato abuura ama waraan jirin ama warar colaadeed ama warar nacab abuuraya qof waayeeroo mikrofon soo soo taagay ama been ka sheegay sharciyada dalka waxay la tahay ifii akhrida say u daran tahay wixii fidmo ka abuursanaya isagaa leh ogaada ruwaando dagaalkii ka dhacay ee maryugu ku dhintay waxaa abuuray dad si xun warka u tabiyey iyo miidiya si xun u gudbiyey marka waxaan ku talin lahaa gaar ahaan dadka waayeelka ee mas-uulka ah ee dadku dhegaystaan ee tviyada marka ay ka hadlayaan wixii dhaliil ay xukuumad iyo qof u xaq bay leeyihin in la istilmaamo waa nasteexo laakiin in cunfi iyo been iyo shar iyo waxaan jira laga sheegay waa inoo xuntaa laga waantoobo waa markii ugu horeysay tan iyo soo rogitaankiisii xaaladda degdega ah ee degmooyinka ka tirsan gobolka sanaag iyo dhaliilahay u soo jeediyeen xildhibaanadii siyaasiyiinta somalilan muuse biixi cabdi uu ka hadlo xaaladaasi uu soo rogay guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka habeen uu soo saaray shaafici shariif maxamuud anoo xasan la socodsiinayay cidda warka uu seego asagoo maqlaya qoraal sawiro wata waxay dib u kala page internetka ku leenahay ee www radio com intaan warkana warka xidib u kulmi doonno habeen wanaagsan